hay-adda hormuud salaam foundation ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuca furin oo bisha barakaysan ee ramadaan oo ay soonqaad kasto deeq cunto iyo lacag isugu jirto gaarsiiso dad danyara oo gaarayo ilaa toddoba kun oo qoys oo mudan in la taakuleeyo hay-adda oo mashruucan fulinaysa sanadkii labayo tobanaad oo xidhiidh ah ayaa ku daafurtay in ay deeq lacageed siiso boqol iyo labaatan haween oo danyara oo ka tirsan ururka haweenka gobolka banaadir inta mashruucan uu socdo waxaa deeqa la gaarsiin doonaa bukaanada qaba xanuunada dhimirka ee ku jira cisbitaalada sida cisbitalka xabeeb iyo cisbitalka lasreti maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe naafada cisbitalka martini wuxuu tegaya maniyiinta ardayda ku xaraysan xarunta dhaqan celinta carruurta ee derbijiifka ee maamo ogaaso ardayda dhigata iskuulka indhoolayaasha alnuur iyo iskuulka dhawalayaasha ee gobolka banaadir ugu horeyn guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cismaan oo daafuray mashruuca afurinta ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruucan iyo cidda ka faa'iidaysan doonto ramadaan mubaarak maanta waxaan daahfuraynaa barnaamijkii ramadaanka ee hormuud salaam foundation ay ramadaan kasta kaalmo iyo gargaar ku gaarsiin jirtay in badan ama inta u baahan in la caawiyo ee bulshadeenna ka mid ah waxaan maanta aan barnaamijkan ka daahfuraynaa xarunta gobolka banaadir ee dowladda hoose ee muqdisho waxaana barnaamijka maanta daafurkan gacan qabad lagu gaarsiin doonaa haween danyar ah oo oo laga soo kala soocay dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka banaadir gaalmada ama gargaarka aan haweenka soomaaliyeed intooda danyarta ah aan gaarsiinayno ee maanta halkan aan ka daafurayno waxa ay leedahay ilaa iyo shan qaybood haweenkaas waxay yihiin gruubka ugu badan ama ugu ballaaran oo bisha ramadaan aan gaarsiino taageero waayo waxaan aaminsannahay haweenka soomaaliyeed inay yihiin inta ugu muhiimsan bulshadeenna waana hooyooyinka runtii u dhabar adeegay juhdi idaar badan ku soo bixiyey badqabka iyo badbaadinta dadka soomaaliyeed sidaas ayayna muhiimad gaar ah noogu leeyihiin barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona agoonta waxaa qayb ka noqon doona naafada qaybaheeda kala duwan oo ay ku jirto naafada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa qayb ka noqon doona maxaabiista waxaa qayb ka noqon doona dadka qaxootiga ah ee jooga dalkeenna ee ka yimid waddamada kale ee halkan kusoo qaxay soomaaliya marka barnaamijku waa barnaamij oo ballaaran dadka soomaaliyeed ay og yihiin in hormuud salaam foundation markii la gaaro sanad kasta bisha barakaysan ee ramadaan ay u fidiso gargaar iyo gacanqabad inta nugul ee bulshadeenna ka mid ah dhanka kale qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay daafurka mashruucan ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation hormuudna waa u ducoyeynaa masaakiinaan nahay dadaan soco karinaan nahay dadaan shaqaysan karinaan nahay hormuud waxaan ugu duceyeynaa horumar barwaaqo iyo bashbash ilaahay inuu cadaawada ka qabto hormuud waa u duceynaa khayr allaha siiyo meelaysa ka filaysan allah ka siiya may ka malaysan allah ka siiya xirsigooda allah xiro meel walba cadawaa iska jira cadowga allah ka ammaaso geed har weyn oo nagu hirto allaha kaa dhigo hormuudey yaa ilaahay kor ha ka dhigo ilaahay kor ha ka dhigo